kulan ay maanta xildhibaanada golaha shacabka ee dowladda soomaaliya ay kaga doodi lahaayeen ammaanka qaranka ayaa buuq ku dhammaaday kadib markii guddoonka golaha uu dalbaday in saxaafadda dibadda looga saaro kulankaas xildhibaanada qaar ayaa diiday islamar ahaantaasina arrintaasi waxay sababtay in kulanku uu soo gebagaboomo iyadoo sidii la rabay uusan u qabsoomin warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle inuu furmo fadhiga wuxuu ku bilowda sawaxan waxayna salka ku weysa saxaafadda in bannaanka looga saaro golaha fadhiga maanta waxaa looga hadli lahaa amniga qaranka waxaa soo xaadiray taliyaha ciidanka booliiska milatariga iyo asluubta fadhiga muusan joogin kusimaha taliyaha nabadsugidda sirdoonka qaranka guddoomiyaha golaha ayaa codgeliyay in fadhiga uu noqdo mid xiran waxaan soo jeedinaynaa in shirkan uu noqdo shir albaabada ay u xiran yihiin waxaan rabnaa marka golaha arrinkaasi inay nala qaataanaan rabnaa
waxaase ka hor yimid xildhibaanada golaha qaarkood oo diiday in saxaafadda bannaanjoog ay ka ahaadaan fadhigan muhiimka ah ee looga hadlayo amniga guddoomiyaha golaha ayaa mar kale ku celiyey in saxaafadda bannaanka loo saaro boqol iyo afarta codaysay majoritiga in loo hoggaansamo fadhigan uu noqdo mid xiran
ciidamada amniga ayaa bilaabay inay riqriixaan saxaafadda bannaankana u saaraan waxaase ka hor yimid xildhibaanada oo albaabka istaagay dalbana saxaafaddu inay sirbaxaynin xildhibaan cabdiraxmaan xuseen odawe ayaa ku eedeeya xukuumadda inay cuuriyaaminayso golaha muddadii labada sane jirtay runtii ayaan darro weyn yaa waxay tahay in golihii shacabka mateli uu awoodi waayo inuu waajibaadkiisa guto waxaad ka waraysaan xukuumaddu golaha shacabka labadii sano oo la soo dhaafay oo dhan xadgudub joogta ay ku haysay guddoomiyihii ka beddeshay guddoomiyihii kale cunaqabataysay haddana waxay usoo dhigatay haddana waxay usoo dhigatay inay golihii sida ay rabtaa iyadu ka yeesho waxaad ka waraysaan magaalada muqdisho duruufta ka jirta qaraxyada ka jira amniga dadka ka wakiilkaa golaha shacabka aan wakiillo annaga dadkii aan u nahay dadkii maalin walba qaraxa dhacay marka waxay ila tahay mas-uuliyad darrada hay-adaha amniga ee ahayd in la kuweshin gareeyo iyo waxay rabtaa inay ka dhuuntaan ooy dadka soomaaliyeed uga dhuuntaan runtii iyo mas-uuliyaddii loo dhiibtay aniga waxay ila tahay madaxweynaha mas-uuliyaddaa ka saaran dadka maalin walba dhimanaya magaaladan ku dhimanaya waxaan xal ahayn oon ahayn jidadka in la xiro loo haayana ma leh xildhibaan canab cilmi ayaa sheegtay inay ahayd golaha inuu hor yimaado madaxa sirdoonka oo maanta fadhiga aan joogin u yeedhnay hay-addii sirdoonka ma ku jirta annaga waxaa naloo keenay taliyihii milatariga iyo taliyihii booliska iyo laba wasiir oo siyaasiyiin ah oo xildhibaana ah waxaa waxaasoo dhan maanta ka mudan inaan helno hay-addii sirdoonka qaranka meeday hay-addii sirdoonka qarankaanu nidhi hay-addii sirdoonka qaranka waa la diiday inay timaado waxaa maanta ummadda soomaaliyeed xasuuqayana waa indhaindharin iyo sakuurad iyo sirdoon ma aha cadow soo weeraraya waddankii ma aha ciidamo xoog loo waddankii soo gelaya waa wax u baahan in la daadajiyo amniga oo shacabka la gaadhsiiyo oo hay-adaha sirdoonku ay shaqeeyaan xildhibaan cabdishakuur mire ayaa ku eedeeya xildhibaanada qaar inay ka hor yimaadeen codka loo qaado fadhigii ahaa inuu noqdo mid xiran siday dastuurka iyo xoorasaadkuba dhigayaan inuu fadhigaa noqdo fadhigii xiran oo warbaahinta bannaanka loo saaro tiina waxaa ka hor yimid isla xildhibaanadii mooshinka keenay soo jeedinta in laga dooda amniga waxay ka hor yimaadeen xoorasaad ka hor yimaadeen waxay ka hor yimaadeen dastuur ka hor yimaadeen waxay ka hor yimaadeen codkii la qaaday fadhiga golaha ayaa ahaa mid jaha wareer ah iyadoo saxaafadda marba dhanay u eryanayeen ciidamada amniga halka xildhibaanada diidan ay hor istaageen in saxaafadda bannaanka ay tagaan guddoomiye mursal ayaana si lama filaan ah mar qura ugu dhawaaqay in fadhigu uu xiran yahay
kulanka annaga maanta waa xirnay uma xiran
cabdulqaadir okay v o a muqdisho